الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرك كنتناad kitaabka التdهيب في أdiلة mتن الغاية والتqريb waxaynu kusoo jirnay kitaab الxduud fasl waxaa laga hadlayaa saaئilki waman qofkii qusida loola soo qasdo bi-adan dhib qofkii dhibaato loola soo qasdo fii nafsihi naftiisa ow maalihi maalkiisa ow xariimihi xariimkiisa waa dhibaato loola soo qas dhibaataha loola soo qasday waa lasoo weeraray naftiisa ama maalkiisa ama xariimkiisa qofkii sidaa loola soo qasdo faqaatala dagaalama can daalika kaa xaggiisa loola soo qasday ka dagaalama dagaal haddou dhaco waxba ama qofku dili karaa ama waa la dili karaae marka uu dagaalamay waqatala wax dila kii soo weeraray buu dili falaa damaana calayhi wax damaana dushiisa ma ahaanin waxba laguma leh difaacu nafsi walmaal walxariim baa la yihaahdaa isdifaaciye waxba laguma leh ayib ay laa yadmanu ma magdhabayo sharaxa fiiri maa atlafahu wuxuu talfiyey walaa isma calayhi dembina dushiisa ma aha fii tasarufihi tasarufkaas uu sameeyey falow kaana alqaasidu lahu kan u soo qasday hadduu yahay insaanan qof qof baa soo weeraray waqatalahu wuuna dilay falaa qisaasa calayhi qisaasi dushiisa ma ahaanin walaa diyata magna ma ahaanin walaa kafaarata kafaarana ma ahaanin qofkii wax dila kafaara lagu lahaan jiray kafaarana laguma leh maxaa yeelay waxa weeyaan waa qof lasoo weeraray weeye isagu wax ma weerarin kii soo weeraray buu iska qabta walow kaana hadduu yahay kan soo weeraray xayawaanan xayawaan waqatalahu una dilo waxbaa soo weeraray xayawaan noolaha kale ah ey baa soo weeraray oo ratidad qaadaa soo weeraray oo wuxuun bahalba kalea waxbaa soo weeraray deedna wau dilay xayawaankiibuu dilay laa yadmanu ma magdhabayo qiimatahu qiimanis neefkayga adaa iga dilay ii magdhow meesha ma taallo waaya taasina wataa wakadaalika waxaa lamida low atlafa lahu cudwan xubin hadduu ka talfiyo nafta kama goyne xubin buu talfiyey ow amase axdatha hadduu soo dari siiyo fiihi dhexdiisa cayban ceeb ceebba u yeelay waxba looma haysto waidaa waqtigii lam yastadic uusan awoodin kii lasoo weeraray addafca difaac can nafsihi uu difaaco waa lasoo weeraray waana isdifaaci waaye awood uu isku difaaco ma leh waqutila isagii baa la dilay isagii lasoo weeraray baa la dilay kaana shahiidan waa shahiid kaana shahiidan buu noqonaya wa haadaa midkaani maa weeye yusamaa lagu magacaabo fi lfiqhi اlislaamiyi fiqhiga islaamiga kan lagu magacaabo weeye marka hadda fiqhiga islaamigii baanba akriyanaaye kan lagu magacaabo weeye dafca saail baa la dhahaa dafca saail saail waa mid weerara iska celintiis fiqhi islaami baabkan waxaa loo yaqaanaa dafcu saail waay saail waa maxay aylmustadiil midka ku dul dheeraaday calaa kayrihi keyrkiis dulman dulmi ahaan biqasdi nayli inuu gaaro awgeed min maalihi xoolihiisa ow nafti nafsihi naftiisa ow cirdihi ama nasabkiisa iyo cirdigiisa iyo xariimkiisa walaslu fii hada qowluhu tacaala baa u daliila faman ictadaa qofkii xadgudba calaykum dushiina factaduu ku xadgudba calayh labada erey baa laisku ekeysiinayaa tan dambe xadgudub maaha faman ictadaa qofkii soo weeraraa soo xadgudba calaykum factaduu calayhda macnaha xadgudub adiga maahee waxa weye iska celiya weeye laakiin labada eray baa mushaakala laisku ekeysanaya ictadaa ictaduu waaye faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum wuxuu idinku so sameeyey oo kale idinla soo qaabiloo kale la qaabilo suurat lbaqara aayadda boqol sagaashan iyo afar ay faraduu ictidaahu wakaa macnuhu xadgudubkiisa celiye bilmili wax lamida wuxuu idinku soo wajahay fa hiya aayaddu sariixatun waxay ku caddahay bimashruuciyati raddi lictidaa'i xadgudubka celintiisa jidaynta la jideeyey ayay ku caddahay waaya iyo wa dafcihi ka celintiisa kaas cani nafsi nafta laga celiyo wamaana waa u daliil rawaahu abu daawuud oo wariyey wtirmidiyu wagayruhuma can saciid bni zaydin radi allahu canhu can اnabiyi salى اllahu calayhi wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi man qutila qofkii la dila duuna maalihi xoolihiisa sokadooda fa huwa qofkaasi shahiidu waa mid shahiida shahiid baa la yidhaha shahiid laakhira wey laakiin shahiid اdunya maaha manaa waxa weeyaan la dhihi mayo la mayri mayo oo lagu tukan mayo oo la dhihi maaye ajarkii shahiid buu leeyahay laakiin waa loo qabanaya qofkii dhintay intii loo qaban jiray shahi shuhadada ah anwaaca iyo aqsaam qaybo weeye waman qutila qofkii la dilo duuna diinihi diintiisa sokadeeda isagoo difaacaya fahuwa isagu kaasina shahiidun weey waman qutila qofkii la dilo duuna damihi dhiiggiisa sokadiisa fahuwa shahiidun weey waman qutila qofkii la dilo duuna ahlihi ehelkiisa sokadiisa isagoo difaacaya fahuwa shahiidu wاlmuraadu biاlأhli ahlka waxaa looga jeedaa aلزawjaةu wagayruha xaaska iyo wixii keyrkeeda kal binti sida gabadhiisa iyo wاlkti walaashii iyo wاlumi hooyadii iyo wakuli man qof dhammaantii yalxaquhu اlcaaru qofkaan ceebi soo haleelayso bisababihinna dadkaas sababkooda ceebi ka soo gaarayso hadduusan difaacin aada buu ugu dheeraaday masaladan sharaxeeda weli waa wadaa wwajhu اlاstidlaali bاlxadiidi xadiidka wajhulistidlaalka loo soo deliishaday annahu lamaa jucila shahiidan shahiid markii laga yeelay xaala qatlihi markuu wax dilay ya xaala qatlihi waay dilidiisa xaaladeeda markii isaga la dilay hadduu shahiid yahay isagii baa la dilay dalla wuxuu tusay xadiidku calaa ana lahu inay u bannaan tahay an yuqaatila isaga laftiisa inuu dagaalamo wax dilo kamaa ana shahiidalmacrakati goobta dagaalka kan ku shahiiday ya say isagaba lahu isaga u ahaatay an yuqaatila inuu dagaalamo oo wax dilo waqad yalzamu waxaa ka laasimi kardhaa can qitaalihi dagaalkiisa an yaqtula inuu isagu dilo gayrahu cid kale oo isaga kasoo hadhay inuu dilaa dhici kardha ilaa dagaal baa dhacay fadalla wuxuu tusay calaa annahu ma'duunu lahu in loo idnay fi lqatli dilka wejkaasa xadiidka laga deliishaday wamaa kaana ma'duunan fiihi wixii ahaaday mid laysku idnayna laa yudmanu lama magdhabo idan buu haysaa sharci ah kakan dadka inta soo weerar hadhow lahaya hala bixiyo iyo waa lagugu leeyahay iyo reer beni fulaan buu ahaa iyo waxaas dee sharcigii baysan u fiirinayn isagoo horarkan la qabtay waxaa weeyaan wax ka soo qaad ma leh waidaa kaana lahu markay u ahaatay an yaqtula inuu wax dilo falahu ficlu maa shay falkiibaa u bannaan huwa isaguba aqalo ka yar min alqatli dilka min baabi awlaa tani waa baabu awle dilka wixii ka sokeeyana waa u bannaanta isagoo aan dilin hadduu iska qaban karo hadduu xiri karo hadduu ku qaylin karo hadduu maarata hubka ula bixi karo calaa annahu laysa lahu ma bannaana laakiin qofka isdifaacaya an yalja-a inuu magan galo ilal ashaddi kan u daran shayga qofka wax soo weeraray liskaga difaacayo shayga kama dambaysa maaha marka udam shayga kama dambaysa marka u dambaysa la isticmaali lahaa waa inuusan soo horumarin markii koowaadba hadduu xabad qanjaha u gasho qoorta u geliyo waxa weeye waa erg wixii u dambeeyey weeye waase in kaana saa'ilu kan wax soo weeraray hadduu yahay yudfacu bilakhafi waxaa wax ka fudud mid lagu celin karo haddii lagu qayliyo qayladu ku cararaya haddii la kormariyo waa taasu ku cararaya haddii lagu tooso taasuu ku cararaya waxyaalo ka sahlan buu maalan ku cararaya marka wixii sahlanaa waa in la isticmaalo waxa u dambeeya waa inaan la isticmaalin fain amkana dafcuhu waa kan ilaa axkaam lama xantee dhahan hadday suurtagal tahay waxaa maskaxda ka sheegi lahayd baa kitaabku soo wadaaba fain amkana dafcuhu hadday suurtagal tahay celintiisa bisiyaaxi qayle in lagu celiyo lagu qayliyo tuugga iyo walistiqaafati gargaar dalab wariyaha muslina iyo wariyaha jooga meesha iyo wari soo gaara haddii la yidhaahdo intaas ku cararayaa falaa yalja-u kan wax iska difaacaya ma magangelaya ila darbi garaac markaa dili mayo qofka waynamkana bidarbi garaac ul iyo wax lagu dhifto hadday suurtagal tahay inuu ku joogsado laa yalja kan wax iska difaacaya magangeli mayo ila alqadci goyn xubin uu gooya iyo kada wahakada sidaa ku wada wadafcu iska difaacu waajibun weeye in kaana in kaana siyaalu maya ya hadduu yahay kan wax soo weeraray in kaana siyaalu weerarku hadduu yahay dheh cala alcirdi cirdiga awi nafsi asiyaal waa weerarka saa'ilkii maada waa weerarkii laftiisa waxa weeye hadduu kan wax soo weeraray qofkan soo weeraray naftiisa ama cirdigiisa in la cesho waa waajib layskuma dhiibi karo lanna tarka almudaafacati mudaafacaya isdifaac ka tegiddeed can ilcirdi cirdiga in la difaaco in faraha laga qaado ibaaxatu lahu bannayn la baneeyey oo kale weeye qof ehelkiisa iyo dadkiisa waxaan raalli uga noqdo buu noqonayaa walaa yamliku axadun qofna ma milkin karo ibaaxata cirdihi cirdigiisa inuu u banneeyo liaxadin axad kale fii xaalin min alaxwaali xaal xaaladaha jira ka mid ah oo la ogolaan karaa ma jiro waa qofkan xumaanta raba kufsiga raba balaayada raba cid saamixi kadhaa ma jiro wa tarku lmudaafacati difaaca iyo iska celintoo laga tago cani nafsi nafta in nafta la difaaco haddii faraha laga qaadana istislaam weye isku dhiibid lidaalimi baa laisku dhiibi daalim baa laisku dhiibay markaas mar haddaa naftii difaaci weyday wahuwa laa yajuusu daalim in laisku dhiibana ma banaana ilaa in kaana saailu kan weerar soo saa'ilka wax soo weeraray inuu yahay mooyaane musliman mid muslima qofka ku soo weeraray hadduu muslim yahay ya waa laisku dhiibi karaa ha ku dilo hadduu rabo naftiisa xataa waa u dhiibi karaa falahu waxaa u banaan markaa dafculmudaafaca mudaafacadii iyo isdifaac inuu faraha ka qaado lain basata ilaya yadaka litaqtulanii ma ana bibaasidan yadiya ilayk haddaa aniga soo weeradhay anugu gacan kuu qaadi mayo hadduu muslim yahay kan wax soo weeraray markaa nafta kan soo weeraray hadduu muslim yahay qofka muslimka waa isku dhiibi karaa waqad yustaxabu lahu dalik marmar waxaaba dhacda in arrinkaas la sunneeyo marmar qofka la leeyahay waa inuusa isdhiibinna waa jidhaayo ay fiicanta inuusa isdhiibin maalan qofku nafa caama markuu dadka u leeyahay ummaddan oo dhan buu diinta baraa ummaddan oo dhan buu takhtar u yahay ummaddan oo dhan buu nidaamkeeda hayaa markaasoo kale inuu daalim isku dhiibo naftiisa ma habboona ka u fiirinaya isaga naftiisa wuxuu ka fiirinayaa bulshada waxa u hayo nafca gudbaya oo muslimiinta taraya laga fiirinaya ayb wamaa in kaana siyaalu weerarku hadduu yahay calal maali xoolihiisi iyo geeliisi baa lagu soo weeraray qola dhacaysaa soo weerarhay falahu dafcuhu inuu iska celiyaa u banaan walahu tarku inuu faraha ka qaadana u banaanta ha dhaceen hala tageen haday rabaan ila annahu yamliku wuxuu milkiyaa ibaaxata maalihi waaye maalkiisa wuxuu yidhi liannahu yemlik ibaaxata maalihi maalkiisa inuu u banneeya qofku awoodaa liqayri xoolahaada cid kale waa u banayn karaa war qaado xoolahaa leedahay cid kale waa u ogolaan ka dhaa hay taa hadday awal kuu bannaaneed fa yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa tarku dafci difaaca ka tegiddeedana cala alidni lahu hadda inuu u ogolaaday fii akhdihi kan soo weeraray qaadashadiisa markuu ka ceshan waayey iska qaado way ka dhiganta kuu qabsan maye wاlmudaafacatu difaacid can nafsi kayrihi cid kale nafteed inuu difaaco wa maalihi cid kale maalkeed inuu difaaco wa cirdihi cid kale cirdigeed inuu difaaco kalmudaafacati bay la mid tahay difaacid can nafsihi iyo wamaalihi iyo wacirdihi naftiisa iyo maalkiisa cirdiisa oo difaaciyo masaa-ishii taa soo gashay baa halkaana soo gelaysa wey dala calaa dalika waxaa tusiyey maa rawaahu axmedu fii musnadihi jalka saddexaad afar boqol sideetan iyo toddobo ana rasuula اllahi sala اllah alay slam qaal man udilla qofkii la dulaysto cindahu agtiisa muminun qof mumina qofkii agtiisa lagu dulaysto lagu ihanaysto oo falam yansurhu aan u hiilin walxal huwa qaadirun oo awoodo calaa an yansurahu inuu u hiiliyana wuu awoodaa adalahu llaahu ilaahay baa kana duleeya hiilin waayey calaa ru'uusi اlkhalaa'iqi khalaa'iqda madaxyadooda yowma alqiyaama maalinta qiyaamada ba halkaa lagu duleynaya isagana wal halkaa muslima hiilkiisa lagama tago qofkan qofka dhibaataynaya warya maxaa ka rabtaa sida haa ka celi iyo wixii la mid ah waaye masaladaasna halkaasaa la dhig mid kaloo iyana ka hadal badan baa soo socota waa fasal yaroo hadal badan waa isdifaaca dee waa naf iyo maal iyo cirdi baa laga hadlaya wacalaa raakibi daabbati daabadda kan saaran dushiisa waxaa ah oo lagu leeyahay damaanu maa shay magdhowgi atlafadhu daabbatu daabbadiisu ay talfisay qofka daabadda saaran waa maxay qofka daabadda wada wixii daabadiisu talfiso isagaa lagu leeyahay daabadda kii lahaa baa lagu leeyahay maaha kan baa lagu leeyahay saaran raakibi daaba daabadda kan saaran oo hogaaminayo wada weeye qofka iska rakaabkaada oo meesha marayay maaha gaariyaal baa ilaada soo baxay maraakiib iyo diyaarado iyo waxaasaa jira sawaan waxaa isku mid ah atlafadhu daabaddu ku talfisayaa biyadihaai yadd hadda waa gacan baa la dhihi jiray waxa weeye waa jeeniga hore ama taayirka hore iska dheh daarti ama birijliha kan dambe kay doonto waxa ku yeesho gadaalba ugu baxo mise horeyba u mara waa isku mid am bifamiha afkeeda hadday qaniinto ama afke mar haddoo watay waa afkii xoolihii iyo hadda afka wax ku qaniini kara oo ku dhibaatayn kara soo ma waay kuwaan kale mdha waxbay hardinayaan iyo wanaxwi dalika waxaay wixii la mid ah lianna itlaafahaa tal itlaafkeeda daabadan itlaafka ay wax talfisay yunsabu miyaa sibuu iga googooyaa moodaa waxaa loo nisbaynayaa ilaa taqsiirihi gabadfalkiisa ma iska xakamaysid baa lagu leeyahay daabadda adaa hogaaminayay gabadfal baa samays baa lagu dhahayaa gabadfal haddaa samaysay magdhow baa lagugu leeyahay walaslu fii hada waxaa u daliila maa rawaahu abu daawuud wakayruhu annahu sala allahu calay waslam nebi maxamed baa qadaa xukumay calaa ahli lxawaa'idi beeraha dad kale dushooda xifduhaa qadaa calaa ahli xawaa'idi xifduhaa binnahaari maalinta inay xafitaan dadka beeraha leh beerahooda maalintaa ilaashadaan yaan raashinka xoolaha iyo laga cunina idinka idin saarantahay beertiina ilaashada maalintii wa calaa ahli lmawaashi xoolaha dad kalena nebigu wuxuu ku xukumay maa asabat maashiyatum xoolahoodu waxay asiibto bileyli hameenka dadka xoolaha geelaya argaya looda iyo wixii la mida leh hameenkii xoolihiina xerays xafid haddii hameenkii xoolihiina cid wax gaarsiiyaan idinkaa laydinku leeyahay ilaa caadada waxay ku daradha beeraha maalinta in la ilaashado hameenkii aan la ilaalin xoolahana hameenka in la xeraysto meel kasta siday taha marka caadadeeda la fiirinaya alxawaa'id jamcu xaa'idin wahuwa lbustaan waa beerta wa wajhu listidlaal qaabka daliishiga istidlaal soo deliishiga wejkiisu ana alcaadata caadadu jaariyatun waxay ku dareedhay an yaxfada asxaabulbasaatiini beeraha asxaabtooda inay ilaashadaan zarcahum dalagooda nahaaran maalintii inay ilaashadaan wa an yatrukuuhaa inay beeraha ka tagaan bilaa raqiibin waardiyeyn la-aan inay ka tagaan leylan hameenkii hameenkiina inaysan waxa weeye waxba beeraha la waardiyeyn ayay macnaha ayaa arrintu ku tagta waaye sidaasaa xaaladdu ku tagta sidii baa marka loo maray dayib wa ana almawaashi ba caadada ku dareedhay mawaashida waa xoolaha yursiluhaa asxaabaha asxaabteedu inay iska sii daayaan nahaaran maalintii xooluhu buuraha ha ka dhaceen oo geelo xagga ha daaqo ariga xagga ha ka dhaco dee waa hadda ina waaba la raacay laakiin inta badan xoolihi waa la iska sii daayay waa halkaasay iskaga soofeen haye wayaxfaduunaha leylan maa habeenkeena dadku in xoola xafitaan oo soo xereeyaan oo xeraystaan caadada ku dareedha faqadaa rasuulullaahi baa xukumay sal l calaa wafqi haadihi alcaada caadadaa iyadaa waafaqeedaa nebiguna xukumay calayhi salaatu wasalaam war caddaaday dhex faidaa qasara asxaabu zarci hadday gabood falaan kuwii beeraha lahaa walam yaxfaduu zarcahum aysan xafidan nahaaran maalintii wadakhalad hal mawaashi xooluha ay galaan maalintii wa atlafad shay-an shay talfiso minhaa ka mida wixii bay ka burburisay cambihii iyo qarihii iyo yaanyadii iyo wixii bay lacagta ka wada saareen iyaga ama daaqii bay ka cuneen hadday doonaan meesha iyo cawskay ku beerteen kaana min damaanihim iyaga damaankooda weeye maalintii maa beerta ilaashataan waidaa qasara asxaabulmawaashi xoolaha kuwa asxaabta ah hadday gabood falaan fatarakuuha iskaga tagaan tasraxu leylan habeenkii iyada iska wareegeysa xoolahan la xeraysanayn habeenkii iska soconaysa iska daaqaysa fadakhalat ilxawaa-ida beerihii bay gashay waatlafat izarca zarcigii bay talfis kaana maa kaana wuxuu ahaanayaa maa utlida wixii la talfiyey min damaani asxaabi lmawaashi xoolaha dadka leh damaankooda xoolihiina beertii naga baabi'iyey noo magdhaba waxalaale waxaan ka guran lahayn bay dhahayeen fadalla qadaahu nabiga xukunkiisu wuxuu tusay sala allahu calayh wasalam anna man kaana mas-uulan qofkii ahaaday mid mas-uul ka ah can shayin shay qof kastoo shay mas-uul ka ah oo faqasara gaboodfala fi lqiyaami bimas-uuliyatii uqumidda mas-uuliyadiisa qofkii ka gaboodfala wa xasala can taqsiirihi gaboodfalkiisana ay ka dhalato aharun raad oo waxbaa dhacay kaana min damaanihi isagay damaantiisata adaa waardiyahayey adaa hawsha laguu ogaa adaa gabood falay damaantiisa waay wa yuqaasu waxaa looga qiyaasanayaa calaa itlaafi daabati daabadda talfinteeda daabad baa awal yaqaanay qofkan dameerba watay ratiba watay halba watay dibiba watay daabadda awal watay daabadtaasaa la dhahaa maa dabba dabba yadibu maa yadibu cala alard waxa dhulka dhulta kuba ayay ahayd daabaddii noocaasaydo waagii hore jidhay waxaa looga qiyaasanayaa itlaafu sayaaraati gaarayaasha talfintooda gaadiidka gaarayaasha la dhaho talfintooda fii ayaamina alxaadirati maalmaheenaan maanta xaadirka aan joogno casrigaan marayno gaariyaalha soo baxa waxaana dadku raacayaan waxaana wax dilaya waxaana wax talfinaya war kitaabkii maanta gaariyaashu ka hadlaya waaye mid baa yidhi waxaan inay xaaraan yihiin kitaabka iga tus waaye waxaana cunaaya inay xaaraan tahay kitaabka aan ku arko war waxaa hadda kitaabka maalinba shay waa joogeen maalinba waxbaa soo baxaya waaye wixii magaciisa isagu raadanaya in la yihahdo hebel baa la yihahdaa halkaanu ku qoran yahay hebel baa yaalla halkaanu ku qoran yahay dee hebel kaloo la mid ah kitaab ku qoraya ama sheegaya ama waabuu soo baxay shagu kabacdi culimadii joogtay kutubtii laga qoraa kabacdi sheegaysa waaye hadda gaariyaashii baa jira soo maa daabaddii baa looga qiyaasanayaa fa yadmanu waa mag dhabayaa saa'iqu sayaara gaariga darawalkiisu saa'iq ma taqaanaa waa hogaamiyaha gaariga kullamaa shay dhammaanti yaxsulu xasila oo min itlaafatin talfin ah bisababi taqsiirihi gaboodfalkiisa sababkeeda mar aan wax lagu lahayn baa jira hadduusan gabood falin laakiin markuu hadda gabood falo gaarigu daabadii jiri jidhay buu la mid yahay wa bificlihina ma uu yahay yumkinu uu suurtagal yahay ataxarusu canhu in la iska ilaaliyo waxaana uu ka dhacay waa wuxuu iska ilaalin karay wa min daalika waxaa ka mid ah waxyaalaha gaboodfalka gaariyaashu maanta sameeyaan ihaarathu firdhintiis alqubaara alkaiira boor badan bou saas u firdhinaya inta saas u sheelareeyo u cayrsho iyo wadiini dhoobo iyo walmiyaahilmulawahati biyo wasakha bou saa u yaacinaya dadka bikahrati bikahratin si badan buu bur iyo dhoobo iyo biyo ugu sayrinaya bisababi surcati degdegiisa awgeed uu aada u cayrinayo soo masle taagan maa waxaan dadka dhoobada kala daalayo meesha gaariyaasha cayrinaya tartiib u socda hala yihahdo tartiib waa inay gaariyaasha wadaan marka meesha weliba boor iyo dhoobo iyo dhiiqaya leedahay miiri waa in loo wado haddii kale ninka halkaa marayo masaakiisa u socdo maxaa khamiiskiisa waxuu kala daalaya dhow iyo qashin iyo dadka kaleo meesha maraya ama dhagax uu tuurayba xataa wuxuu ku dhacayaa qof waa khatar mogto gaariga markuu aada loo cayrinaya dhagaxa uu tuuro waxaa laga yaabaa inuu dhibaato kala gaarsiiyo dhagax uu tuuray gaari kale inta ku dhacaa waxaa dhacday in gaarigii kale muraayadii wax gaareen oo loo qabsado oo iyo wixii lamid ah waaya ayuha darawa casharkan waa mufiid waxa weeye fain faidaa alxaqa daalika arrinkaasi markuu haleeshiiyo dararan dhib bilmaarati dadkii meesha marayey oo amase ahli suuqi dadka ahlu suuq ahaa markuu dhibaato gaarsiiyo damina wuxuu magdhabayaa darawalkaasi maa yantaju canhu wix allaal wix ka dhasha wuu magdhabayaa soo war xadaaday maha marka hadduu tartiib u socon lahaa laakiin bas miir weeye miirku waa fiican yahay ayb fasal yaroo laba sadaraaba waqtigii inti badnayd qaatay faslun haadaa faasilu weeye wayuqaatalu waa lala dagaalamaa ahlulbagyi qolada buqaadda ah xadgudubka ehelkooda ah bialaaati sharaa'idi saddex shardi haddii la helo ahlubaqyi waay yeyihiin hum qowm min almuslimiina waa dad muslimiintaayo yakhrujuuna way baxeen can daacati اlimaami imaamka adeecidiisii imaamka alxaqi xaq ahaa imaamkii saxda ahaa bay ka hor yimaadeen alladii imaamkaasoo nasabahu ay awal meesha oogteen oo doorteen jamaacatu caamati اlmuslimiin muslimiinta mucdamkooda ninkay doorteen bay ka hor yimaadeen fayamtanicuuna waxay markaa ka mancoomeen oo diideen can adaa'i maa wajaba calayhim wixii ku waajibay inay gutaan wayuqaatiluuna jamaacat almuslimiinana waa la dagaalamayaan muxuu la dagaalamayaan bita'wiilihim ta'wiilkooda iyo awilashadooda liaxkaamin axkaam taasoo yukhaalifuunahum fiiha ay ku khilaafsan yihiin waxay leeyihiin axkaam waxbay awilanayaan qur-aankii iyo xadiidkii iyo si kaleba wax u deliishanayaan kasilana waxaas waa ku khilaafsana ayib marka waa nimanka noocaas wayaddacuuna waxay sheeganayaan ana alxaqa macahum xaqi inay iyagu ku taagan yihiin walwilaayata wa ana alwilaayata lahum wilaayadii madaxnimada inay iyagu hayaan wa qitaaluhum kuwaas waajibun weeye waajibu ku yahay calaa ahli اlcadli maca imaami marka iyaga waxay leeyihin haddaa horey meesha ku xiraysid marka waqitaaluhum in iyaga lala dagaalamaa waajiba calaa ahli اlcadli maca imaamihim dadka ahlu cadliga iyo imaamkooda nimankan ha qabteen idaa taxaqaqat shuruud اlmadkuuratu shuruudda la sheegi doono matniga markay xaqiiqowdo walaslu fii mashruuciyati qitaalihim dagaalkooda jiriisnaantiisa waxaa u daliila qowluhu tacaala wain daa'ifataani min almu'miniina اqtataluu faaslaxuu baynahumaa fain baqad ixdaahumaa cala اlukhraa faqaatiluu alatii tabaqii xataa tafii'a ilaa amri illaahi fain faa'at faaslaxuu baynahumaa bilcadl waaqsiduu ina allaha yuxibu lmuqsidiin suurat lxujuraat aayadda sagaalaad wey waay shuruuddii marka soo akri an yakuunuu waa inay yihiin kuwan buqaadda ah fii manacatin manaco iyo mancoonaan waa niman xoog leh oo aan awood haysa manacay ku sugan yihiin isdifaacaya wey imaamka iyo ahlu cadliga niman dowladda u dhigmi karo iska celinaya wey kow waan yakhrujuu waana inay ka baxaan can qabdati limaami imaamka maamulkiisana waa inay ka baxaan tuulo gaaray goosteen iyo gobol gaara iyo ma- nin madaxa ay oogteeno iyagu leeyihin waa adeecnay oo niman dhinac u baxay wey fallaaga ah waan yakuuna lahum waana inuu u ahaada iyaga ta'wiilun saa'iqun ta'wiil socon kara saa'iq wadmaya wey ta'wiil wax iyaga horta ta'wiil khaldan wey laakiin waa wax munaasab ahoo markii dadka ay ka dhaadhicin karaan sidaana saxa taawiil saa'iq waa maxa shubhay haystaan kitaabka iyo sunnada ayay ka deliishanayaan markaasay leeyihiin sababtaasaan dowladda uga hor nimid sababtaasaan u diidnay inaan waxaan bixinno iyo wixii la mid ah walaa yuqtalu lama laynayo asiiruhum kooda la qafaasho nimankaa qofkii laga qafaasho la dili maayo waa muslimiin walaa yuqnamu la qaniimaysan mayo maaluhum xoolahooda la qaniimaysan mayo walaa yudafafu la israacin mayo calaa jariiximkooda la dhaawacay la dhidib la la dhidib tiri maayo waa maxay kii laka dhaawacmaa lasisii raacin mayo nimankaan waay weliba waxaa nimanka buqaada balaayo diintaasi khaldan bay wax iskugu qafilayaan markaa waxaa fiican in loo diro qof baa loo dirayaa imaamku waxaa fiican tuusan la dagaalamin inuu u diro nin diinta yaqaan sida cabdullahi bin cabaas baa ni- waxaa sayd cali baa diray khawaarijtii buu u diray khawaarij uu la soo munaadaroodo cabdullahi bin cabaas haddii caalimka weyn iyagana si khaldan bay wax u aaminsan yihiin khawaarijtu markaa wixii sayd cali sax maaha xagga weeye ee, dowladdiisii wixii dhan bay ka hor yimaadeen fanadarahu waa la munaadarooday farajaca minhum arbacatu aalaaf afar kun baa shubhadii ka baxday soo noqday maskaxdii usoo degtay uu ku soo noqday dowladdii muslimiinta iyo sayid cali wa asral baaquna kuwii kalena waa madax adeygeen khawaarijta intii kale waa laga dhaqaajin waaye wixii ay aaminsanaayeen wax tirada ka batay bay ahayn faqaatalahum radia allahu canhu sayd cali baa la dagaalamay musnad imaam axmed ka fiiri walaa yudafafu calaa jariixim kooda la dhaawacay lisraacin mayo waa maxay masaladan waxay ka mid tahay mimaa yakhtalifu bihi qitaalulbuqaati buqaadda la dagaalankeedu waxa uu ku khilaafsan yahay can qitaalilkufaari gaalo la dagaalankeed annahu waa maxay kaasi annahu idaa ukhida minhum markii lasoo qabto asra ama idaa akhada minhum markuu imaamku ka soo qabto asra laa yuqtaluuna lama laynayo kamaa annahum laa yustaraquuna saan loo addoonsanay bal yuxbasuuna waa la xirayaa xataa yantahii baqyuhum qooqoodu ilaa uu ka dhammaanayo fa yudlaquuna hadha waa la sii dayn waidaa ukhidat minhum amwaalun xoola haddii laga soo qaato laa tuqsamu la qaybsan mayo qaniimo la dhihi mayo kamaa tuqsamu lghanaami sida qaniimada loo qaybsano bale tuxfadu waa la ilaalinayaa xoolaha waa la xafidayaa xataa ida intahaa baqyuhum qooqoodu markuu nimanka dhammaado ruddat ilayhim xoolahooda waa loo celinaya waidaa wujida minhum jariixun markii laga helo mid dhaawaca jariix waa majruux laa yudafafu calayhi la israacin mayo ee laa yutamamu qatlu dilkiisa la dhammaystiri mayo waidaa wallaa axaduhum haariban midkood markuu jeensado isagoo cararaya falaa yutbacu yaa la dabageli maayo la ceyrsan maayo la ceyrsan maayo cagta cagta loo saari maayo walaslu fi hada ma rawaahu lbu- ma rawaahu lbayhaqiyu can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku yihi licabdillaahi bni licabdillaahi bni mascuud yabna mascuud ina mascuudow atadri ma garanaysaa maa xukmullahi ilaahi xunkiisu wuxuu yahay fii man baqaa min hadihi lumma ummaddan qofkii xadgudub iyo baqyi la yimaada xukunkiisa ma taqaan qaala ibnu mascuud wuxuu yihi allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa og og ku ogaal badan qaala wuxuu yihi nebigu faina xukma allaahi fiihim ilaahay xukunkiisa iyaga dhexdooda ah allaa yutbaca waa inaan la raacin oo la ceyrsan mudbiruhum kooda daba jeediyey walaa yuqtala waa inaan la dilin asiiruhum kooda la qafaasho walaa yudafafa waa inaan la israacin calaa jariixihim kooda jariixayo dhaawacan la dhaawacay wa fii riwaaya walaa yuqsama waa inaan la qaybsan fay-uhum xoolaha laga helay ey maa yuqnamu minhum wax laga qanimaysa وروى ابن أبي شhيبة بإسناaد xسن أن عليa رضي الله عنه سيد علي أmر wuxuu أمray muناadiyhu afhayeenkiis yوم الjمل goobtii ratiga waa meeshiisa caaisha ayaa dhanka kale dagaalka ku jira yوم الjمل baa la yihahda فnاadىa kaasi waa dhawaaqay laa yutabacu buu yihi mudbirun mid cararay lama ciirsanayo walaa yudafaf calaa jariix mid dhaawaca la israacin maayo walaa yuqtalu asiir waaye seecel baa soo faraya kanaa dhawaaqaya mid la qafaashay la dili maayo waman aqlaqa baabahu qofkii albaabkiisa xiraana fa huwa aaminun waa aamin qofkii albaabka hoos ka soxorta loo geli maayo guriga waman alqaa silaaxuhu ka qofkii dhiga tuura fa huwa aaminun wey muqni lmuxtaaj ka fiiri mujaladka afraad boqol labaatan iyo toddoba waruwiya canhu ana waruwiya waxaa la wariyey canhu sayid cali may ah waay annahu alqaa inuu tuuray maa asaaba wuxuu helay min caskari ahli nahrawaan reer nahrawaan caskartoodii wixii xoola laga helay fi raxbati fagaaguu saa ugu yeecsha banaankaa fagaagaabaa lagu seyrsha faman carafa shay-an qofkii shay garta inuu lahaan jiray akhada waa qaadanay xataa kaana aakhiru ilaahu ka noqday qadra xadiidin liinsaani faakadahu isna waa qaato birtiisa naharawaan matqan baldatun kaanat biqurbi baqdaad magaalo u dhowaan jidha weeye baqdaad alraxba buu ku sayshay waxa weeye asaaxa alwaasica saaxadda waasacaayo beyna duuri ilqowmi dadka guryahooda dhexdooda ah taa weeyaan waay faslun hadaa fasilun weeye waman irtaadda qofkii ka ridooba can ilislaami usutiiba waa laga toobad dalbaya waryaa toobadkeen diinto ka baxa diinka baxo hadde wax ma aha midab kalaa wax saha fudud baa dadku diinta uga baxaan waa arki doontaa saddex jeer ale diinta kusoo noqo fa intaaba hadduu toobad keeno khayr waa sidii la rabay fal amru waadix wa ilaa haddii kale qutila waa la dilaya haddii la dilo walam yuqasal la dhaqi maayo walam yusalli calayh lagu tukan maayo walam yudfan lama aasayo fii maqaabiri lmuslimiina muslimiinta qubuurahoodana lagu aasmay ninkaa isaga ah xaadiidaa iska garanaysaan kii arbaciinka iyo halkaa ku yaala dhimale saasa usoo fiiriy waxa weeyaan sidaas buu xaalkiisu noqonaya ayib faslun wa taariku salaati salaada kii ka tegay calaa darbeyni waa laba qaybood taariku salaad axaduhumaa labadaa midkood an yatrukaa salaada waa inuu ka tago ayra muctaqad ayra mucta hayra muctaqidin liwujuubiha mid caqiidaysan wujuubkeeda keyrkii isagoo ah waajib inay ku tahay ma aaminsana faxukmuhu kaa xukunkiisu xukmulmurtadi murtadkii hadda aan soo marnay xukunkiisa wey lama mayrayo lagu tukan maayo qubuuraha muslimiinta la geyn maayo salaad layguma laba leeyahy haba naguma waajibin buu leeyahy waay oo waa maxay xukunkiisu ey yustataab marka hore horta toobadkeena la dhahaya toobadiisu waxa weeye wa towbatu an yusalliya waa inuu tukado muclinan xaalu muujinayo ictiqaadahu isagoo shaaca ka qaaday inuu aaminsan yahay biwujuubi salaati salaaddii waa igu waajib waana tukanayaa waana dhaho waana inuu tukado fain lam yatub hadduusan toobadkeeni qutila waaladinin wa kaana kaafiran gaal u ahaanaya walaa yuqsalu lama laa yuqasalu kaafir buu noqonaya laa yuqasalu walaa yusalla caleyh lama mayrayo lagu tukan maayo walaa yudfanu fii maqaabili lmuslimiina lagu aasimaayo ورواه مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ninka iyo gaalnimada iyo shirkiga waxaa u dhexeeya tarka salaad salaada ka tegideeda wa huwa warkaa maxmuulun waxaa lagu xambaaray cala tarki ka tegid juxuud jaxuud inkirid diidid iyo wa inkaaran inkirid lifardiyata qofka yihi waxba nal kuma leh diinta waa ka baxa ayib qofka kitaabka meel liidata qashina ku tuura iyo ayaan qofka yihahdaa haddii xataa rasuul ahaan lahayd waxba kaama yeeleenayo qofka maaragtay hadalla dadku iskaba sahlanaan oo wada khatara hadda sharaxa kala qoraya adow waxyaalaha diinta qofku keenaya riddada iyo gaalnimada waay wathaani nooca labaad an yatruka waa inuu ka tago salaada kaslan wahsi muctaqidan isxaaliya mid caqiidaysan liwujuubiha waajib inay ku tahay waa aaminsan yahay mana tukado waana igu waajibu leeyahay wahsi iyo shaydaan baa hoggaansaday fayusataabu waa laga toobad dalbayaa fain taaba hadduu toobad keeno saxiix waa sax hadduu toobad keeno wasalaadkado falamru waadix wailaa haddii kale qutila waa la dilayaa xaddan gaalnimo loo dilmayo xad qof muslima dembi galoo laga gooyo wey qofk hadda haddii la qisaasayo maqa- gaalnimaa loo dilaya dembi boo gale waa laga goynaya kanna salaaddii way tukan waayey waana laygu leeyaho leeyahay dowladda waa soo qabanee toobadkeen hadduu diidana waa la dilaya muslim la dilay weeye wa kaana xukmuhu xukunkiisa wuxuu noqonaya xukmalmuslimiin dadka muslimkaa xukunkooda waa lagu tukanaya waa la mayraya qubuuraha muslimiinta la geynaya waka saasaa xaalkiisu noqonaya ay waxa weeyaan qofkani wuxuu sameeyey qutila xaddan ay cuquubatan calaa tarki ka degiddiisa fariidatan oo yuqaatalu calayha dل على ذلك mا rwاه الbخاaرiي ومسلم عن بن cمر رضي الله عنه أن رsuل اه صلى اه عليه وسلم أmirtu أn uqاaتل الناaس حتى يشhهdوا أن لا إلaهa إلا الله وأن محمdا رsuل الله ويقيمu الصلاaة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوu ذلika caصموu miنii دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وxisاaبهم على الله xadيiثka تqاni wey dل الxadيiثu wuxuu tusay calىa أنa maن أqرa qofkii qira bالشhahaadaتeyni شhahaadateynka qofkii qira yuqaatalu waa lala dagaalim in lam yaqumi salaata salaadda hadduusan oogin salaaddii baa ka tagtay baa la dhahaya walaakinahu laa yukafar lagu gaalnimo xukumi maayo bidaliili maa rawaahu abu daawuud wagayru can cubaadat bni saamit radi allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala اllah alay slm yaquul khamsu salawaatin shan salaadood shantaasoo katabahuna allahu ilaahay ku qoray cala alcibaadi addoommada dushood ama shan khamsu salawaatin buu katabahuna allahu ilaahay ku dul qoray cala alcibaadi faman jaءa bihina salaadaha qofkii la yimaada lam yudayic minhuna aan xaggooda ka dayicin shay-an waxba istikfaafan fududaysi bixaqihina ou fududaysanayo kaana lahu cinda allaahi cahdu ilaahay agti qofkaa ballan baa u ahaaday an yudkhilahu ljana janno inuu geliyo waman lam yaati bihina qofkaan salaadaha la imaan falaysa lahu uma ahan qofkaa cinda allahi ilaahay cahdiisa cahdun ballan in shaaa ilaahay hadduu doono cadabahu waa cadaabin wain shaaa hadduu doonana adkhalahu ljannah jannadu gelinaya qad dalla xadiidku wuxuu tusay calaa ana taarika salaad qofka salaada ka tegay laa yukafar lagu gaalnimo xukumi maayo liannahu low kafara hadduu gaaloobay lam yadkhul ma soo galeen fii qowli hadalka nebiga oo ah wain shaaa hadduu ilaahay doono adkhalahu ljanu gelin laha lama dhihin ilahay hadduu doono waa cadaabin hadduu doono janu gelin laha lama dhihin qof gaaloobay maxaa yeele qof gaaloobay naaru buuba geli lianna alkaafira gaal laa yadkhulu ljana janno ma galo qadcan go-naanba faxumila waxaa lagu xambaaray calaa man qofka tarakaha salaada ka tegay kaslan wahsi jamcan oo been aladila adiladaa la jamcinaya haddii kale adilada iska hor imaanaysa diintuna inay iska hor imaato lama ogola ka qofka salaada ka tega qofna wahsiba uga tegay qofna wuxuu uga tegay diidid labadood midna ma inuu noolaado lama ogola laakiin hadday toobad keeni waayaan midna gaalnimaa loo dilin midna isagoo muslinaa la dili qubuuraha muslimiinta la geynayaayo fa yuqasal wa yukafan wa yusalla caleyh waa la kafnayaa waa la dhaqayaa waa la kafnaya waa lagu tukanayaa wayudfanu fii maqaabiri lmuslimiina baa lagu aasaya liannahu qofkaani minhum iyagow ka mid yahay kitaabu ljihaad wallahu subxaana wa tacaala aclam bisawaab